hooyooyin badan oo soomaaliya oo ku nool dalka kanada ayaa kasakow korinta ubadka iyo shaqooyinka ay qabtaan waxa ay ku sii daraan inay waxbartaan hooyooyin badan ayaa aaminsan in hooyooyinka caruurta ay hooyooyinkood waxbarteen ay ka fursad fiican yihiin marka la eego horumarka nolosha geedi socodka arrimaha kala duwan wariyaha v o a ee dalka kanada xuseen nur xaaji ayaa warbixinta noo soo diray
gabdhaha soomaalida ee dalkan kanada ee dhigta jaamacadaha ayaa la sheegaa inay ka badan yihiin wiilasha walow aanan lahaynin tirakoob rasmi ah oo taageeraya arrinkaasi balse waxaa xusid mudan inay jiraan hooyooyin badan oo iyagoo isku haya mas-uuliyadda qoyska iyo shaqo haddana kusii daray waxbarasho heer jaamacadeed kuwaasoo qaarkood xilligan gabagabeynaya darajada masterka ama p h d-ga deeqa nuur shabeel waa hooyo jaamacadda york ee magaalada toronto dhowaan ka qaadatay darajada masterka waxay iga warantay culeyska ay leedahay in laysku wado waxbarasho shaqo iyo daryeelka qoyska
waxaan ahay hooyo qoysna waanahay shaqayso ka shaqayso degmada toronto waxaan kaloo ahay arday ka qalinjabiyey sanadkan jaamacadda york university runtii ma fududa runtii hooyo iyo shaqo iyo qoys iyo iskuol inoo la isku wado caqabado badan bay la kulmaysaa laakiin waktiga runtii wuu soconayaa soo marka maadaama waktiga uu soconayo anigoo aad waxaa u jeclaa waktigayga inaan ka faa'iidaysto hooyooyinka rabo in ay iskuol iyo shaqo isku wadaan aniga waxaan ku la talin lahaa in ay runtii waktigooda fiiriyaan waxay ku xiran tahay caruurta iyo qoyska waktiga kasoo go-i karo marka waktiga caruurtaada iyo qoyskaaga kasoo go-o intaas haddii runtii aada maaragtay waxbarashona ku kobciso ma fududa laakiin isduwable waa wax la sameyn karo oday jaamac samatar waxay sanadkii saddexaad ee tacliinta sare ee p h d-ga ka wadaa jaamacadda toronto waxay xustay in hooyooyinka soomaalida ee ku nool dalkan ay ka duwan yihiin hooyooyinka markii ay ku noolaayeen soomaaliya taasoo keentay in hooyooyinku ay isku wadaan waxbarasho shaqo iyo howlihii guriga ama daryeelka qoyska hooyooyinka mas-uuliyad gaar ah ayaa saaran mas-uuliyaddaas waxaa weeyaan ilmo korin maxay ahayd shaqadii guriga ah shaqadii bannaanka ah ilmihiina lala dadaalo laakiin soomaaliya saas may ahayn soomaaliya waxay ahayd intooda badan hooyooyinka waxay ahaayeen dad oo guriga jooga dad shaqaystana way jireen laakiin waxaa u badnaa dadka guriga ilmahooda ku haya guriga jooga cunto karis guriga nadiifis maxay ahayd soo adeeg marka shaqadaasa maxayd ku wada jireen intooda badan halkan ma la yimi shaqadii waxay noqotay gurigana inaa laga dhex shaqeeyo bannaankana inaa laga dhex shaqeeyo hooyadu waano badan bay siisaa ilmaheeda waanadu waxaa ka mida inay tacliintooda dhammeeyaan oo meel sare ay gaaraan hooyadii ilmihiibay waaninaysaa waxay leedahay kanada iyo mareykanka horumar waxaa lagu gaaraya shaqo fiican lagu helayaa lacag idinku filanaa ku helaysiin markii tacliinta la dhameeyo marka tacliintu ma ku eekaanayso keliya qofku inuu bachelors qaato weliba waqtigan aan ku jirno waxaa layidhi dadkao dhan baa bachelors haysta dad badan ayaa qaba in caruurta hooyooyinkooda ay waxbarteen ay yihiin kuwa ugu badan ee guulo kasoo hoya dhanka waxbarashada waatan shukri maxamed gujir oo ka mid ah hooyooyinka waxbartay iyagoo wajahaya culaysyo badan oo qabta fikraddaasi xuseen waxaa la sameeyey waxbaaris oo stariya la sameeyey oo ku saabsan caruurta dropout ratekooda siday iskoolada ugaga baxaan ama wakti yar ayagoo yar ku dhamaysan waxbarashada sare ama jaamacad ama college inaysa helin caruurta wixii starigaas waxbarash wixii heleen inay caruuraha waalidkooda jaamacada soo qalanjibiyeen inay higher chances u leeyihiin chance u leeyihiin badan inay ayagana sida waalidko kaleeto kaleeto wax u bartaan oo jaamacad usoo qalanjibiyaan sida annaga xataa caruurta markay yar yihiin markaas haddaa wax kusoo culeysa sheego tuko tuko tuko ama wax fiican sameey adiga haddaa sameynaya waalid ahaan they follow example adiga ina u ahaatid example waxay fiican markaa sameynaysid cunugiina u sameynaya runtii waxaa arkay caruurteeda markaan wax akhrisanayo miiska wada fadhiisano oo cashadii waxaa iska iska dhamaysano ayagiina buwaag bay lasoo baxayaan ayagiina sidoo kaleeto wixii buwaagtii ba jecel yihin wax akhriska jecel sanadkii tegey ee labada kun iyo koob iyo labaatan waxaa la sheegay in toddobiyo konton dhibic afar iyo toddobaatan boqolkiiba ardaydii ka qalin jibisay heerka koowaad ee jaamacadaha ee dalkan kanada ay ahaayeen dumar halka marka laga hadlayo darajada heerka labaad ee masterka ay ahaayeen haweenka kow iyo lixdan dhibic shan iyo toddobaatan boqolkiiba tan ayaa tilmaamaysa muhiimadda waxbarashada ay siinayaan dumarka oo ay hooyooyinka qeyb ka yihiin xuseen nur xaaji v o a toronto